dad badan oo barakacyaal ah iyo dad maxaan kula miyiga xoolihii kasoo dhammaadeen ba waxay u degayaan deegaankii si aan qorshaysnayn oo maxaan ku idhahda halkaasna waxaa ka yimid xaaluf aada u tiro badan dhirtiiba aada loo jaray maxaan ku idhahdaa siyaalo badan oo maxaan ku idhahdaa environmentiga wax u yeelayeen dadkii sida qorshaysnay usoo degay gobolka gaar ahaan degmadan gaalkacyo aan joogno arrintaasna wax badan baanu ka hadalnay idaacadaha oon yidhi qof qofna laga yeeli maayo inuu meel iska qooqaarto oo maxaan ku idhahdaayey uu yidhaahdo anaa intaan waxhaystay hebel iyo hebel u imaado oo uu dad iska qorto oo maxaan ku idhahdaa halkaas looqaxootigaas waa la aqoonsan doonaa iyo waxaas rajagelinta dadka in lagu lumiyo oo wati ku waktigan lagaga lumiyo shilinkana lagaga baarto oo lacagta lagaga qaato sidaas weeye adeer waxaan raadiyaa um inaan intaan ka hadalno dadka ku foogan arrinkaas oo ka shaqaynayana waxaan uga digaynaa inay arrintaas ka waantoomaan iska daayaan wax saxana ma aha dadka kale oo maxaan ku dhaha iyaguna arrintaas mar walba u nugul inay maxaan ku dhahdaye ay ay halkaas wax ka raadsadaan ayagana waxaan leehay waqtiyuusa ku hadaalminin waqtiyuusana kaga lumin wax la aqbali kara maaha lamana aqbalayo waan gartay adugu xataa isduwihii wasaaradda deegaan arrinkaana ma ahan wax hadda uguba sidaan la soconno in muddo ayuu soo socday idinka wasaarad ahaan maxaad ka qabateen arrintaa
bismillah walaal waxa weeye waxaan anagu wacyigelin baan sameynay oo roolka wasaaraddu waa wacyigelin wasaaraddu ciidan maxaan ku idhahdaaye iyada gaara oo ay wax ku qaban kadho oo maa waxyaalahaasoo kale ismarkiiba uga jawaabi kadho oo aan ahayn inay wacyigelin samayso oo dadkan hadda waa ogtahayo wacyigelin waxma mak wax ma ku qaataan hadal waxba ma ku qaataan waana wax badan waa ka hadalay oo waanu laabaha ammaanka waa faray inay arrinkaas wax ka qabtaan laakiinse wax ilaa hadda wax laga qabto ma jiraan
sanadka hore ayay ahayd markaad ku dhawaaqdeen inaad burburinsaan meelaha ay dadku xirmaysteen ilaa iyo haddana waxaa muuqata weli inaad wadaan cabashadii ahayd sidaas hala daayo idinku marka ka wasaarad ahaan ma idin cad yahay rool kale oo aad ku dhaqaaqi kartaan haddii la idinka diido wacyigelinta
haa waa mahadsantaa waa su-aal wanaagsan arrintaas waa waxa weye hadda qorshaa wasaaraddu leedahay sabatiinka la dejiyey waxa weeye ciidankii wasaaradda deegaanka gaarka ahaa insha allahu la filayaa inay soo baxaan bilahan waxaa noo qorshaysan wacyigelinta inaanu aanu iyana ay daba socoto waxaa la yidhahda maxaan ku idhahdaa ficil ah ciidanka oo burburinaya meel sharci darro lagu xirmaystay iyo tusaale ahaan cam wax sharciya aan dowladda ka haysan ama maxaan ku idhahday sidaan uga horey uga hadlayba layska meegaartay oo dadka lagu jaabaaranayo oo waxyaalaha hadda ka socda gobolka oo ceebta ah waxaasoo kale ma ma wa dulqaadan doonno haddii ilahaydno aan usoo laabana marka arrintan kaamamka ee dadka barakacyaasha la dejinayo sidaan la soconno dhulka waxaa iskale ee dadka magaalada degan ayaa iskale waxaa arrintan samaynayana waa hay-ada iyo wax lamid a ayay kala hadasheen arrintan inaysan dadka aysan dejin karin aysan rari karin oo aysan meeshaas ay geyn karin
walaale waa hay-aduhu hadda arrintaas waa kala hadalay dhulkan arrinkan walaal waa arrin hadda soo baxday horta sideeda waagi hore way jidhay laakiin way yarayn lakiin arrinta arrin hadda soo aada usoo caanbaxday weeye waxaa la samaynayaa anigaa waxaan leeyahay kun kun dhul camala ama laba kunoo meelahaas ma waxaan samaynayaa marka inta asxaabtayda ahay saaxiibada iyo ehelkeyga baan leeyahay halkaana barwaaqa taallaayo soo ordayo maxaan ku idhahdaay khayrkii waa kano intaasaan markaastaan ooto yaan dadkii ka gadanayaa adean walaale waa arrin hadda soo kordhay weeye dhulkana dowladdaa mas-uulka dhul shacabka dhul ma yeelan karaan
wa gartay dhulka haddii dowladdu ay mas-uul ka tahay so in qofkii dhulkii loo gooyo oo uu dhul yar oo isagu itifaacsan karo arrintaas soo ma muuqataan idinka ka dowlad ahaan inay dadkii shakhsiyaadka ahaa iyo hay-adihii dadkii barakacinaya idinka awood bateen
may may may walaal maahan dowladdu wax walba isla markaba kuma soo boodi kadho dowladdu waxaan siyaasad bay ka leedahay siya siyaasaddaan ka leenahayna waxa weeye waa wax aan hirgeli karin laakiin waad sheegteen horey baad ugu dhawaaqdeen wasiirka ee deegaanka iyo iyo duurjoogta puntland ayaa ee ku dhawaaqay inaysan dhici doonin in xirmaysana la dhigto dadna meel loo barakiciyo meelaha magaalada ahayna laga rari karin ee sidaan hadda la socno magaalada waa aragtay dadka way ka wada guureen oo dadkii magaalada deganaa weeye dadka ee barakacyaasha ku ah oo annagu waanu tagnaa meeshana waanu la socnaa mana ahan ee dad ee soo xoolihii kasoo dhammaadeen iyo dad ee ee qaxooti hore oo ahaa midna way ku yaryihiin waxa meesha deganna waa dadka magaalada ugu badan arrintaa marka idinka dawlad ahaan maxay tahay qorshihiin
walaalle waxa weeye dadkan wixii go-aama anagu hadda gobol ahaan gobolka aan joogno iyo dawlad ahaanba la gaaray waxa weeye dadkan in dib loogu socosho guryahoodii iyo meelihii ay ka barakaceen waa runtii waana arrin mar taqaanaaye aada iyo aada qaabdarro u ah in qof maxaan ku guri laba dabaq hatuu ka cararo uu dhaxanta la arkay uu meel maxaan ku irahday buusha uu dego isagoo aan wax duruufa aysan ku kalfin waana saadaal xun oo qofka uu saadaalsanayo waana dowlad ahaan qorshaha ka leenahay waxa weye in dadkaa dib loo soo celiyo dadkii hore oo caadi meesha u deganaana ay meeshooda u deganaadaan oo sidii muddada deganaayo ay d b c caadiga ahaa ah wixii kale oo hadda la waxaystay oo hadda dadku lagaga bicmushtariyana dib baa loo soo celinayaa dowladdana go-aan cad bay ka leedahay ma kala hadasheen arrintan maamulka gobolka oo ay iyadoo qusayso inay arrintan markii deegaanka aan ka tagno inay dadkan meesha degay oo aan qaxootiga ahayn ay soo raraan kuwa kalena ay meelo nidaamsan degiye dejiyaan
arrintaas waa kala hadalay waana isku afgaranay waxaana la isku afgartay in lasoo arrintaas waxa weeyaan sida si dhaqsa leh wax looga qabto waana arrintaas waa qorshaheediina hadda waa lagu jiraa muxuu yahay marka go-aankiina hadda idin degsan markaan soo koobno
go-aanka noo degsan waxa weeye inaanu cid dambe oo meeshaas aadani aanan u dulqaadan doonin kuwa hadda deganna laga soo celinayo maxaan ku xirmaysiga dhulka iyo maxaan ku irahdaayey meelo in layska waxaysto oo dad masaakiina lagu jaabaartana marra ma aqbalayno mar koobaad ma aqbalayno mar labaad ma aqbalino mar saddexaad ma aqbalino waa ugu celinaynaa dadka yani arrintaas ku foogana oo mar walba ka shaqaynayna inay ka waantoomaan inta goorgoor tahay baan ugu baaqina dadka kaloo lagu jeebaaranayana waxaas wakhtigiisuna kaga dhumin ha ku hadaalminina adeer rayaalow arrinka arrin suurtagelaya marra maaha laakiin horey go-aan baad usoo saarteen aad arrintan ku mamnuucsaan haddana mid ayaa soo saarteen ayadii kaga hadlaysaan maxay tahay kalsoonida laydinku qabi karo marka inaad arrintan idinku aad ka dhabaysaan
wallaahi abow kalsoonida waa kalsoonideeda boqol kiiba boqol wey dadku inuu dowladdooda kalsoonaadaan wax ku kalsoonaadaan waa wax waa wax meesha ku jira waana arrinka laga maarmaanka dadkuna dowladday u idmadeen shaqooyinkoodii waana arrintaasna waa arrinka hadda aan rabno inaan wax ka qabanno waana arrinka hadda aanu ka shaqaynaynay bishii u dambeysay aanu aanu aada iyo aada focuska u saaraynay in arrinkaas sida xal loogu heli lahaa waara